waxaana aad ugu farxsanahay xafladdan maanta aad u qiimaha iyo qaayaha badanne ee ka beddelan xafladihii iyo kulammadii iyo munaasabadii hore halkan uga dhici jiray ama noo soo mari jiray ee ah mid mahadnaq iyo bogaadin iyo raynrayn iyo farxad ah waa maalin ama xaflad ay dadka reer hiiraan u tahay ciid waa maalin heer state iyo heer state laysku bogaadinayo oo laysku marxabaynayo oo laysu mahad celinayo waa maalin taariikhi ah waa maalin aan hore uga dhicin halkaan maalin la mid ah waa maalin waxay dhaafaysa aysan jirin hadday tahay taariikh xagga dhaqanka ah ama taariikh xagga siyaasadda ah ama taariikh xagga ganacsiga ah ama taariikh xagga sharciga iyo hay-adaha amniga ka shaqeeya ama kuwa dembi baarayaasha ama kuwa maxaakiimta ah maalin aan aan hore u soo marin waayo waa maalin in la sifeeyo ay qaadanayso wakhti badan iyo saacado badan maalintan waxaa loogu mahad celinayaa awalan allah subxaanahu wa tacaalaa na haleeshiiyey na makaniyey farxadda intaan la eg maalintaani waa maalin heer state iyo heer state laysugu mahad celinayo oo annaga oo wakiil ka ah kuna hadlayna codka ee madaxweynaha baarlamaanka iyo dawladda goboleedka hirshabeelle aan si toosa ugu mahad celinayno madaxweynaha golaha baarlamaanka golaha wasiirada odayaasha dhaqanka hay-adaha amniga kuwa sharci dejinta kuwa xabsiyada dhammaan iyo mujtamaca reer puntland ku abtirsada aan leenahay aad iyo aad iyo aad aad u mahadsan tihiin haddii erey miisaan iyo xushmad iyo qiimo lagu qaadayo oo mujtamaca qaryadan ama koonkan ku nooli uu farriin ahaan u marin kara hawada waxaan u maraynaynaa reer puntland hambalyo iyo raynrayn waxaan leenahay aad baad u mahadsan tihiin waxaad caddayseen in wax naga dhexeeyaan waxaad caddayseen in sistamka dawladnimo ee dalka ka jira midka aad ku dhaqmaysaan uu casri yahay waxaad caddayseen ninka dulmiga ku dhacay isagoon ku talagelin ee dembiga ku soo kasbaday inankii dulmiga ku rida aan loo simin waxaad caddayseen inaad sifo waxbaarto leedihiin waxaad caddayseen qofka xuquuqda uu leeyahay maxkamadihiinna iyo hay-adihiinna waxbaarahay ay meesha in la dhigo dembigaasi inta uu leegyahay xukunkiisa iyo caddayntiisa aad dhigi kartaa inaad caddayseen insha allahu halkaasaan insha allah annaguna sistamkeenna midkiina la mida aan waa soo tigsan doonnaa waxaan leenahay wiilashu dembiga uma bareerin si aan ku talagal ahayn oo leglegnasa ahay ugu dhaceen kafaa ku filan ama xabsi ugu filan ama canaan ugu filan dariiqan hadda hawshoodu ku dhammaatana ku filan in la isku dhex maro in la isku aamino in la wada shaqeeyo intaba intaasi waxaan ku soo koobayaa mahadnaqii reer puntland oo madaxweynaha cabdiweli gaaso u horreeyo waxaan rabaa inaan wiilasha la dardaarmo iyo wiilasha la mida dardaaranku waa kooban yahay waa iska caddahay war wiilka reer hiiraano ama wiilka soomaaliyeedow waxaad qaadaysana iska hubi waxaad samaynaysana ka taxadir wiilka hadle wuxuu yidhi in dhagarqabayaashaasi dhibka ay geysteen la qabto waan ku faraxsanahay waa runtii inta lagu dili lahaa u horreeyey asagaa u horreeyey ilaahay baa ka badbaadiyey ilaahay baa mahaddaa iskale intaa waxaan uga gudbayaa xafladdan ama munaasabaddan ama kulankan maanta reer hiiraan u ah ciid ciidaha ka mid a laakiin ciid reer hiiraan iyo reer puntland sintay noqonaysaa waadna xerateen aan leenahay reer puntland insha allahu annaguna inaan ka jawaabnaan rajaynaynaa sidii maamulkii iga horreeyey ama odayaashii iga horraysay ama wasiirkeennii yuusuf axmed lagaga hadlay waxaa cad oo aan maanta aan laga gabanaynin gobolka hiiraan daafihiisa colaad fara badan baa ka jirta wejiyo badan oo colaadeed baa jira dhankanna dhibaato oo miyiga xaggiisa oo beeraha iyo xoolaha ayaa ka jirta waan ku mashquulsanay dhankanna mid soo jireena oo la dhihi karo waaba abid abid abad al aabidiin ayaa taagan wakhti badanaa la geliyey annagu waxaan nahay bini aadan ahaanshaha ilaahay baa iskale anoo ku hadlaya magaca dadka reer hiiraan waxaan raacayaa dariiqii saxda u ahaa ama ku habboonaa xilligan in qofka mas-uulka ay ka hadlo marka colaaddu ay taagan tahay colaaddaasi waxaan baaq u marinaynaa dadka labada dhinac ah ee labadaa jaanib ama labadaa degaan ah inay colaaddaas joojiyaan waxaan khasaaro ahayn ma kordhinayso waxaan rabaa inaan ku dhiirrado anigu ka mas-uul ahaan iyo ka maamul ahaan waxaan u istaagaynaa colaaddaas sidaan ku jooji lahayn baaqa aan jaanibka kale walaalneenna kale aan u darayna ka sokow annagu colaaddaas ilaahay baan mara gelinaynaa soomaalidaan mara gelinaynaa reer galmudug iyo reer galguduud waan mara gelinaynaa colaaddaa waan joojinaynaa waanun istaagaynaa haddeer markaan halkaan ka dhaqaaqno inteenna badan halkaan insha allaahu colaaddaas sidii looga hortegi lahaa iyada oo aan gruub iyo tiim midna ahayn oo reer hiiraana ayaan u ballansannahay taa mid lamidana waxaan ka filaynaa walaalaheenna kale ee maanta qofka nooli biritoole inuu noolaado ayuu maarata xaq u leeyahay in maanta qofka nooli badbaado ayuu xaq u leeyahay kan garashada iyo caqliga u saaxiibkaa waxaan u baaqaynaa taas waxay ahayd tii horo oo munaasabaddan loo abaabulay anoo fursaddan ka faa'iidaysanaayo oo maamulka iyo dadka reer hiiraan halkan fadhiyo fursaddooda ugu faa'iidaysanaayo dagaalka ka socdo meesha lidaa gobolkan hiiraan oo dhaawiciisa iyo dhimashadiisa bil kasta iyo maalin kasta wakhti kasta oo socdo waxaan codsanaynaa dagaalkaas in la joojiyo ku baaqaynaa ina dagaalkaas la joojiyo dagaalkaas muddo badanaa socdaa maalin kasta wiilaa ku dhimanaa asaayaa lagu qaadaa odayaasha halkaan fadhiya kuwa codkaayna dhegaysanaya muuqaalkaana arki doona caawa waxaan ka codsanaynaa dagaalkaas in la joojiyo dagaalkaas odayaashay ku baaqaano la demiyo dhiiggaas qubanaa la joojiyo xilli munaasab iyo xilli kastaa dagaalkaas socda iyo ramadaanna hau socday wakhti ma laha waxaan ka codsanaynaa odayaasha ina dagaalkaasu ciddii ka qaybgaan ee ka qayban la joojiyo waxaan kaleentoo ku wargelinaynaa aan ka codsanaynaa dadka ganacsatada ah oo hantida ilaahaysi maalkooda inay sadaqaystaano dagaalkaas ku joojiyaano odayaasha carabkooda codkooda ku joojiyaano annagana wakhtiga wax nooga nooga aadan ka maamulahaan waa diyaara unaha waa ku joojinaynaa hadday dhaqaalo tahay hadday cod tahay meeshuu dagaalka ka socdo maamul goboleedka galmudug iyo hirshabeel ayaa muxuu ahay meeshaas ka wada taliyo waxaan ka codsanaynaa dagaalkaas guud ahaane kor ahaane hoosaana laga